ilo kala gadisan oo dhinaca amniga oo ku sugan maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa idaacadda v o a u sheegay in ugu yaraan shan malishaadka al-shabaab lagu dilay iskahorimaad maanta dhex maray ciidamada maamul goboleedka koonfur galbeed iyo kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya isku dhinacaya kooxda al-shabaab oo dhinac kale ah wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh ee warbixinta noo soo diray dagaalku wuxuu aroornimadii saakay deegaanka saydheelo oo soddon kilomitir u jira magaalada baydhabo ku dhex maray ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa koonfur galbeed oo iskaashanaya iyo kooxda al-shabaab wuxuu bilowday iskorimaadka markii ciidamada dowladda iyo kuwa koonfur galbeed ay weerar ku qaadeen deegaanka saydheelow oo fariisin u ah kooxda al-shabaab saraakiisha dowlad goboleedka koonfur galbeed waxay sheegeen in hal askari uu kaga geeriyooday dagaalka kooxda al-shabaabna ay ka dileen saraakiil afhayeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed mustaf macalin isaaq garabey oo v o a la hadlay ayaa sharaxay howlgalka saaka ay fuliyeen howlgallo qorshaysan oo muddooyinkan oo dhan la qorsheynayay sidii looga saari lahaa kooxaha nabadiidka al-shabaab oo argagixisada ummadda ee dhiigooda banaystay la dagaalankooda oo qorshahooda iyo maalmahan oo dhanba socday maanta qorshihii ayay ka mid ahayd deegaan shan iyo labaatan kilomitir u jira magaalada baydhabo saydheelow la yidhaahdo ayaa ciidamada dowladda koonfur galbeed iyo kuwa federaalka ah booliska iyo daraawiishta ay isla jiraan ay weerar ku qaadeen goob ay ku dhiimaalaysanayeen ciidan oo diyaarsan oo ciidan loogu talagalay howlgal argagixiso ay ku sameeyaan magaalada baydhabo oo tiradoodana gaaraysa soddon qofood xogtii waxaa helay ciidamadii dowladdii iyo saraakiisheeda iyo amnigii dadka quseeyey ay heleen isla markii goobtii weerar lagu qaaday waxaana laga dilay shan qofood oo ciidankii ay wateen kooxaha nabaadiidka hubkoodana waa laga furtay kuwii kalena way kala carareen waxaa ku jira saraakiisha ku dhimatay sarkaal u qaabilsanaa dhanka howlgalada iyo weerarada ku dhufo ka dhaqaaqda u qaabilsan degmada baydhabo u qaabilsanaa kooxa nabadiidka al-shabaabka ayaa ku jiray iyo saraakiil kale oo iyagana logisticada u qaabilsanayo inta shanta dhimatay saddex qofood waa sarkaal laba qofoodna waa ciidan caadi ah oo kooxaha nabadiidka ka mid ah iyo waxaa kaloo jiray meel kale oo iyagana jirmadsheeg la yidhaahdo iyadana howlgalkaas lagu sameeyaya saddex qofoodna lagu dilay qoryaashoodana loo qaatay howlgal qorshaysan oo marka ciidan xuraan ah oo wadooyinka mara oo luuqyada mara oo howdka mara oo ciidanka koonfur galbeed oo diyaarsana jiro maalmahanba howlgalkaas sameeyey howlgalka maanta la sameeyey howlgal saraakiil sarsare ay hogaaminayeen taliyaha ciidanka booliska qeybta booliska koonfur galbeed uu hogaaminayay oo loogu talagalay xogtoodana la helay sida looga hortagi lahaa kooxa nadiibka al-shabaab kooxda al-shabaab ayaa dhankooda ka hadleen iskahorimaadka ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka baay ee dhexmaray iyaga iyo ciidamada dowladda mukhtaar maxamed catoosh v o a xudur